ibrahim waa ku salaamaya waana ku mahadsan tahay fursadan ad siisay saaka iyo xiriirka adila soo samaysaba runtii horta haddaan laba u kala qaadno mas'alada ah in qodob dastuurka kamid a oo ka hadlay doorashada madaxweynaha qaadka ee u dhacaysa wax laga bedelo waxay ahayd taasi arrin hawl kamid a hawlaha baarlamaanku uu idman yahay inuu wax ka qabto marka qodobkaasi dee waa in haddii maanta la bedelo haddii beri la bedelo haddii saa dambe la bedelo waxuu ahaa wax ilaa iyo maalinka baarlamaanka oo la sameeyey ajendaha ugu jirta sababta qodob dhowra ayaa waxaa jira u baahnaa in oo wax laga bedbedelo mid walbana lala sugayo xilligiisa waktigiisa la imaado marka tan kale oo ku saabsan in doorasho wadanka ay ka dhacdo su-aasha hadaan dib ugu noqday goorma idinku dhalatay maaha wax anaga nagu dhashay waa wax hore u jiray oo la ogaa in dawladatan ama madaxweynaha mandates in uu waktiga uu bilowda iyo waktiga uu ku egya afarta sano marka waktiga ayaa soo ayaa la gaaray oo mandate uu dhamaanaya qaabkii marka intaa waxaa kadib marka wadadii la mari lahaa sidii wixii la sameyna hawshii la qaban laha unbaa marka go-aankeeda aanu qaadan maalinkaas waa tahay sidaan la socono kolkii hore madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waxa soo doortay odaya dhaqameedyo kadibna hadda waxaad wadaan in baarlamanka uu doorto maxaa marka arrintaas maxaa loo qaadan karaa ma ujeedda ayaa ku qarsan in baarlamanka uu doorto arrinkaas maya baarlamaanka saad la socoto doorashooyinka laba laba si unbay ku timaadaa in system ah in shacabka inay wax soo doortaan iyo iyo iyo in markaas hay-addii dastuuri ah oo awooddaas leh marka inay hawsheeda qabsato saad la socoto doorashadii middan ka horreysay madaxweynaha lagu soo doortay xilligaasi ma uusan jirin baarlamankii koonfur galbeed oo ma uusan dhisnayn waa aad la socotaan baarlamanka xildhibaanada soo xoritaankooda iyo baarlamanka samayntiisu muddo sanad kadib markii maamulkii uu dhismay ayuu ayuu samaysmay marka xilligaas haddii uu baarlaman uu jiri lahaa ka hor doorashada madaxweynahana de hawsha saasun bay udhici leeda baarlamaana wax dooran lahaa marka xilligaas baarlamaankii aan dhisnayn awgeed ayaa waxay keentay marka doorasho guud oo dadweynehuna waxba qof iyo codkiisana aysan ka dhici karin suurtagal aysan ahayn la rabina maamulka marka in hay-adihiisa dastuuriga la dhiso qaabka kaleo marka wax loo dooran karo maxay tahay ayay ahayd marka waxaa lagu heshiiye xilligaas marka maadaama baarlamaan uusan dhisnayn in bedelkiisa marka erge lasoo xulay iyo odayaasha dhaqanka ay wax doortaan laakiin hadirtaanse uu baarlamanka uu dhisan yahay islamarkaasna ay ka mid tahay waajibaadkiisa in doorashada madaxweynenimo in isaga inuu qabto ayaa waxaa loo baahnaa formalitiga marka qodob maadaama qodob dastuurin uu sidaa u qornaa qodobkii marka in la bedelo sababta qodobka xataa haddii si loo fiiriyo wuxuu u qornaa qodobku ma ahan in doorasho walba oo socota in qaabkaas in loo raacdo qodobku afartan iyo shan waayo qodobka numberkiisa faqradiisa koowaad wuxuu ka hadlaya oo keliya marxalada koowaad marxalada koowaad ahayd marxaladii oo maamul goboleedka lagu dhisaayay oo hadeertan sii dhammaanaysa wuxuu leeyahay qodobku si cad uu sheegay marxalada koowaad inta lagu jiro madaxweynaha waxaa cod haldheeriya ku dooran doona erger lasoo xulay iyo odayaasha dhaqanka waxaana aan fahamsannahay marka in marxaladii koowaad laga baxay marxaladii koowaad maadaama laga baxay qodobkuna uu ku ekaa dhaqangalkiisa xilligaasi maxay tahay tallaabada ku xigtoo la qaaday marka taas ayaana keentay inaan marka qodobkii in bedelaad lagu sameeyo hay-addii dastuuriga ahayd ee waajibkaas lahaydna ay dhisan tahay marka in hawsheeda ayadoo ay qabsato doorashadan soo aadan madaxweynahana uu ogolaaday in doorasho la qabto baarlamankana uu go-aan ku gaaray dad badanaa waxay isleeyihiin baarlamanka kalsooni fiican ayuu ku qabaa madaxweynaha inuu dib usoo laaban doono arrintaas adigu ma kuu muuqata aniga ima muuqato runtii waxaway doorashadu marka ay dhacayso ama ama ama ergada ama ergaha kusoo doorato ama baarlamanha kusoo doorato kalsoonidu waxa waxay ku xiran tahay marba qofkii waxa weye wax barnaamijka adiga aad wadato aad iyo iyo ballanqaadyada aad samayso iyo qaabka aad rabto inaad ushaqayso iyo meesha aad rabto inaad gaarsiiso marka de dadkaas waxawa qof walba oo musharaxana waxa weye wuxuu janis loo siin doonaa uu fursad u haystaata inuu soo hor istaaga ciddii wax dooranaysa ama erge ha noqoto wax soo dooranaysa waa baarlamaan laakiin waqtil xaadirka baarlamaan baa wax soo dooranaya xildhibaanaduna waa xildhibaanadii de degaanka waxay ummadaas oo dhan ayay wada matelaan marka nina nin kale laga loogama jeclaysanayo laakiin qof walba ahay adduunka tartan waa ka dhacaa waad la socotaa wadamada caalamka aad joogtaan meel walba tartan waa ka dhacaa waxa weye marka cid loo sahadaalin karo la dhihi karo ee kalsoonida shacabka ayuu haystaa ama ama ama kalsoonida halkan ayuu haystaa oo isaga ayaa loogu danayna ma jirto qof walba fursad wuxuu haystaa inuu barnaamijkiisi iyo inuu ololihiisi inuu samaysto siduu ugu talagalay barnaamijkiisuu soo bandhigo kadibna waxa wax lagu doorashada qaabkay udhacaysa waxa wey waa waa waa cod qabsoodi iyo sanduuq meesha lasoo dhiga iyo de qof walba markaas insha allah waxa waa wixii nasiibkiisa ilaahay uu siiya noqon doonta waay mudane guddoomiye laakiin marar badan waxaa jirtay mudanayaasha baarlamanka koonfur galbeed ay isku dayeen in ay mooshin ay ka keenaan xilka madaxweyne shariif xasan sheekh aadan arrimahaas maxaa hor istaagay
arrimahaas wax hor istaagay ma jiro mooshinada aad ka hadlaysana de mooshin waxa weye waa qofku wax uu tabana ama wax uu dhaliilaya oo dhaliisho ay wax uu dhaliilayo uu rabo inuu deso waa mooshinka wax lagu sheegay waa qofku fikir buu soo jeedinaya uu leeyahay waxa kan ayaan dhaliisanaya saa darteed in wax laga qabto wax laga bedelo de wixii marka laysku hayo wax laga bedelo waxa weye haddii lagu heshiiyo iyo qofkuna sida qaabki uu rabay loo bedelo waxa weeye waa waa meesha de hawsha waa sidii la rabay u soconaysa teeda kale mooshinna ayaa la keenay ayaa la keenaya marka laleeyahay mooshinadaas intooda badan aad sheegaysaa wuxuu ku ekaa oo keliya fikir dad ka soo jeeday xildhibaano ka soo jeeday oo afkaartooda banaan ka dhibana laakiin maana ahayn wax aadi laguu soo gudbiyey aniga waxaan ku xaqiijinaya wax waxa weye ilaa iyo hadeertaan dhowrkaa jeer aad sheegaysid wax si official ah inta guddoon baarlamaan loo keena ama baarlamaan lasoo hordhigo lira mooshinkan ayaan ayaa ayaa ayaa aya ayaanu wadnaa oo laga hadlay laga dooda ma ma jiro ibraahin waa laakiin qofka xildhibaanku xaquu u leeyahay sida uu wax u rabo uu wax u dhaliilayo inuu inuu fikirkiisa soo jeedo marka intooda badan waxay ku ekaayeen afkaarun bay ku ekaayeen oo de intaan laisla gaarin processka intiisa kale oo waxa way waa xal laga gaaray waa tahay guddoomiye ugu dambeyn halkan australia jaaliyad aada u fara badan oo ka soo jeeda gobollada koonfur galbeed ayaa halkan ku nool dabcan caawa ay ku dhegaysanayaan baarlamanka koonfur galbeed ma la xisaabtamaa dowladda maxaa shaqadiinu ay tahay maxaase muddadii shariif xasan uu madaxweynaha ahaa aada qabateen wallahi waxyaabo badan ayaanu qabanay baarlamanku sidiisaba markuu wax qabanayo baarlamanku mandate-na waa leeyahay dastuurna waa ku shaqeeya xeer hoosaadna waa leeyahay baarlamanka howl ka mida howlihiis ayaa waxay tahay inuu la xisaabtamo xukuumadda guud ahaan iyo gaar ahaan wasaaradda baarlamanku wuxuu leeyahy saad la socota guddi hoosaadyo ayuu leeyahay guddi hoosaadku waxa uu la xisaabtan iyo iyo wada shaqayn uu la leeyahay mid kamida wasa mid walba wuxuu ku qaybsanya inuu wasaaradda ula shaqeey marka guddigaas ayaga ayaa ay hawshii ayaga ay hawshoodu tahay in ay wasaaradaha marka ugu horeysaba waxa weye waa la fadhiistaan wasaaraduna ayay waajib ku tahay in qorshe howleedkooda waxa ay damacsan yihiin iyo hadafka ay rabaan inay gaaraan waa sanadkaas inay ugudbiyaan guddiga guddiga wix intaa ka dambeeya wuxuu ku kormeeraya marka wasaaradda qorshe howleedkii ay guddiga usoo bandhigeen ay rabeen waxa iyo howlahoodii wixii ka qabsoomay wixii aanan u qabsoomin maxay u qabsoomi waayeen intaas guddiga ayaa iskale haddii ay baahi ay jirto mararka qaarna marka guddigu waxa waaye uu soo jeeda tala soo jeedin ah in wasiir kamida wasaaradaha in baarlamanku hor yimaado su-aalo laga weydiiyana waxa weye waa waa waa waa waajib wey waana waana xaq uu baarlamanku u leeyahay inuu wasiiradu waco teeda kale haddaan dib ugu dhaqdo waxqabadkii runtii waxyaabo badan baa jira baarlamanka intii uu jiro uu qabtay oo ay kamid tahay macnaha waa ansixin macnaha hindisi sharciyeedyo si kala yimid wasaaradaha kala duwan ee maamulka uu ka kooban yahay doorashada maalintee ayaad aada cayimteen inay dhacdo bishi waatee sanadka waakee biidni illahi alkariim waxaa la cayimay ma in la qabto doorashada toddobiyi tobanka bisha novembar hadduu rabbi qadar insha allah aad baad u mahadsan tahay guddoomiyaha baarlamanka koonfur galbeed cabduqaadir shariif sheekhuna mahadsanid oo jooga magaalada baydhaba janay mahadsanid ee guddoomiye waa mahadsantahay adigaa mudan mibaa